bsm اllah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma الsalaaةu wasalaamu عlىa rasuuli اllahi slى اllah عalyh wslm rabi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo labaad min suurati huod qaala yaa qowmi arahdii acazu calaykum min allahi waاtakadtumuuhu waraءakum dihriya ina rabbii bimaa tacmaluuna muxiid qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiyo arahdii arahdiya arahdii majifidayda baa cazu casiisnimo badan calaykum dushiinna min allaahi ilaahay war ma qoyskan ka dhashaa idinkala fiicnaaday oo idinkala cize iyo sharaf batay ilaahay oo haddii wax laysku qiimaynayo anaa ilaahay soo dira oo nebiga ilaahay war addoonka ilaahay ka leexda in la yidhaahdo oo ilaaha diinta usoo dhiibaye nebinimada ka dhigayo yaa ha lagu sharfo ha lagu qiimeeyo oo halo ha lagu ixtiraamo oo ha lagu raaco ha lagu rumeeyo meeshay ka ahaan lahayd ma qoyskaygiibaa iyo jifyadan ka dhashay iyo qabiilkaygii baa waxa weeyaan acazu calaykum idinka dushiinna casiisnimo batay min allaahi ilaahay xaggiisa xagga rabbiba fiirin maysa ee qoyska unbaa fiirinaysa sidaas buu ku yidhi ibnu cabaasku wuxuu leeyahay qoomu shucayb iyo jifidow ka dhashay waxa weeyaan qoyskaasay qiimeynayeen wasaqura sha'nullaahi cindahum ilaahay sha'nigiisuna agtooda waa ka yaraa ilaahay may qiimeynayn caza rabbunaa wajalla hanaa'uhu wاtakadtumuuhu arahdiy acazu calaykum min allahi waاtakadtumuuhu ma waxaa ka yeelateen waxaad ka yeelateen wara'akum gadaalkiina dihriya mid dhabar loo nisbeeyo ilaahay wax dhabarka gadaal laga tuuroo kale damiirkaasa ay u celinaysaa waاtakadtumuuhu ilaa waxa weeye arahdiya mayaa acazu calaykum min allahi oo watakhadtumuuhu ilaahay ma waxaa ka yeelateen waraa'akum xaalo ahaaden waal ama waraa'akum gadaashiina mayaa ka yeelateen dihriya markaa la xaaliya iyada ibtikhada labada mafcuul hadaas ilaahay ma waxaa ka dhigteen dhabaradiina gadaashooda oo kale oo idna adeecayn idnaan weynaynayn si shay gadaal dhabarka xaggiisa laga tuurayoo kale wixii horey loo tuuro dee qofka waa usii jeedaayo waa sii qaadan karaa gadaal wax laga tura aan la qiimaynan oo kale saasoo kale miyaa ilahay ka soo qaadeen marka kelimad la isticmaali jiray weeyaanoo dabarigu wuxuu leeyahay ninka waxaa loo dhihi jiray markuusan xaajada ninka kale uusan gudin nabada xaajato waraaa dahri waxba uma qaban dantiisa uma kala furin dhabarku ka tuura ina rabbii aniga rabbigaygu buu yihi bimaa tacmaluuna waxa aad camalfalaysaan muxiiduun mid koobaabay wey waa idinka abaa waa abaalkeedaa helaysaan wey wayaa qowmi waa khadiibu alambiya iyo qoomkaygiiyo icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiinna iyo dariiqadiinna iyo waddadiinna haya innii aniguna caamilun mid camal falayaan ahay dariiqadayda iyo waddadayda sawfa staclamuuna saban dambaa ogaan doontaan man alladii midka yaatiihi oo u imaan doona cadaabun cadaabkaasoo yukhziihi hoojinaya ninka cadaab hoojiyaa ku dhici doono waad ogaan doontaan wamanna waa ogaan doontaan huwa isaguba kaadibun beenaalo ah man huwa alkaadib kan beenaalahana waa ogaan doontaan wartaqibuu korta amarkiina ciribtiisa innii aniguna macakum maciina raqiibun mid koranayaan ahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walamaa jaa'a amrunaa amarkayagii markuu yimid waa halaaggii lasoo ogolaado lasoo fasaxay najaynaa waxaanu badbaadinay baa ilaahay yidhi shucayba nebi shucayb baan badbaadinay waaladiina waa kulli weyna waan badbaadinay aamanuu rumeeyey macahum ciise rumeeyey biraxmatin baan ku badbaadinay ku korina wey bisababi raxmatin oo minaaha naga xagayaga ka ahaatay waaqadat aladiina kuwiina waxaa qabatay dalamu dulmi sameeyey asayxatu sayxadii baa qabatay sayxat lcadaab jibriil baa ku qayliya l markaasay baabi-een
waasbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarihim daarahoodii dhexdoodii jaahimiin kuwa leglegdan jaahimiin kuwa aruman lowyaha saa ugu kuudada qof kastoo soo ufidhaya nafta kaga dhacda jaahimiina waa maxay mowtaa haamidiin laa xaraaka bihim kuwa le'day oo aan dhaqdhaqaaq lagu arag ayay noqdeen waxaa la tilmaamay ibnu kaiirku wuxuu yidhi halkan waxaa la tilmaamay qoladan faaakhadathum sayxatu bal waakhadat dalamu sayxatu bal sayxadaasaa lagu halaag suurat lacraafna waxaa la yidhi rajfa baa lagu cadaabi suuratu shucaraana waxaa la yidhi cadaabu yowmi dulla baa lagu cadaabi waana hal ummad maalintii la cadaabayay baa inta noocba dusha laga saaray waa la iskugu dara kaan lam yaqnow fiiha kaanhum waaba iyagoo lam yaqnow aan nagaan fiihaa daaraha dhexdeeda alaahay baraaruge bucdan fogaanshaa u ahaaday limadyana kamaa bacida say u fogaatay kuwa kalan kuusoo qabanaya hamuudu waa isku mid labadaas midna khayr ma leh kuwaan bucdan baa u ahaaday kuwaana kamaa bacidat hamuudu reer hamuudba say u fogaadeen raxmadda ilahi uga fogaade qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad arsalnaa waxaanu dirnay muusaa nebi muusaan dirnay biaayaatinaa xaalu ku laran yahi biaayaatina mutalabisan xaalu yahay mid ku laran biaayaatina biaayaatina iyo wa suldaanin wa mutalabisan xaalu yahay mid ku laran yaa bisuldaanin mubiin xujo cad aayaadkaasi qisadaani dee nebi muuse toddobadii qisoo suuradda lagu sheegay qisadii u dambeysay wey aayaad baa nebiyullaahi muuse walaqad aateynaa muusa tisca aayaatin bayinaati sagaalka keliyana ma aha ee sagaalkani waa intii halaagii fircoon ka hor ee markii dambe aayadaha kale oo aan sagaalka ka mid ahaynba towreedan dhanoo nebi muuse loo soo dejiyaaba ka mid ah laakiin goormaa la siiyey bacda intii la qarqiyey fircoon iyo qowladiisa meesha ka baxeen waa kitaabkan dhanoo towreeda la keena aayaad iyo suldaan mubiinaan la dir ilaa fircawn baan u dir iyo wa mala-ihi jamiicadiisii madaxweyntaha fatabacuu waxay raaceen amra fircawn fircoon amarkiisii bay raaceen wamaa amru fircawna fircoon amarkiisuna maaha birashiidin mid hanuunsan nin ummadda horseeda iyo hoggaan wanaagsan u ah meel khayr u wada ma ahayn fircoon ilaahay wuxuu yidhi wamaa amru fircawna birashiid fircoon amarkiisuna mausan mid rashiidoo sadiid oo toosan taa waxaaba ku garanaysaa inuu sidaa yahay nafyigaa fiiriyo wamaa amru fircawna ku xir fircoon amarkiisu ma aha soo lama dhin birashiidin maxaa yeelay yaqdumu qowmahu qoomkiisa horkacaya qoomkiisa buu horkacayaa bimacnaa yataqadamu amaamahum hortooda isagaa ugu hormaraya yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada adduun kastoo isaga uguma horreyni oo madaxu ma ahayn markii ummadda qiyaamada la tagana isagaa ugu hormaraya fircoon oo foolxun fawradahum wuxuu ku aroorinahayaa fawradahum wuxuuba ku aroorshay maadi baa laga cabira sida wax dhacayba annaara naar buu ku aroorshay naar jahannamo wey wabisa labaas lahaayey alwirdu aroor almawruudu lagu arooray ama wabisa waxaa baas lahaaday alwirdu baa baas lahaaday makaanu gelid iyo madkh almawruudu alwirdu aroor almawruudu lagu arooray waa madkhal meel almad la galay alla taasaa baas lahaat meel waxaa u baas leh meeshaa iyada ah meel la galay meeshaasaa u baas meel lagu arooro taasaa u baas leh alwirdu almawruud alwirdu aroor wey almawruud naartaasu marka isaguna ayuu qoladaas geliyey oo ku arooshay bi'sa alwirdu waa ta'kiid aroorku muxuu ahaan jira oonku inuu qofku ka baxo beerkiisu inuu qodo qaboobo naartaa uu geeyana maxaa imaanaya in oon laga qaado dadku beerku googo-o dee wixii meel lagu arooray laga heli jiray meesha ma yaallaane bisa alla baas lahaayee wa bisa alla waxaa baas yeeshay wa bisa waxaa baasle baas yeeshay alwirdu baa baas yeeshay baas lahaaday wey iyo balaayo almawruud waa maqsuus bidami waa aroorkooda weeye meeshaas ay ku arooreen weeye aroorkooda wa utbicuu waxaa la raacshay fii haadihi taa dhexdeeda lacnat adduunyada wey fii haadihi tan adduunyada dhexdeeda lacnad baa la raacshay lacnad baa ku taalla weeyo la raacshay wa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamadana lacnad baa macnaha la raaciyey lacnad lacnad kale daba socoto wey bisa waxaa baas lahaaday alriftu baa baas lahaaday kaalmo almarfuudu lagu kaalmeeyey kaalmo haddii inta la codsado lacnad kaalmo laga dhigo oo gargaar kale inta la codsado lacnad labaad lagu daro bisa alrifdu almarfuud waa sa lacnadaha isdaba jooga wey almucaanu waalcadaa kaalmo iyo siismo baa baas leh almucdaa lahum ee iyaga la siiyey alla waxaa kaalmo waxaa ugu xun kan iyaga loogu kaalmeeyey waa lacnad isna lacnad kale daba taal waa lacnad fi daarayni ah labada daarood ba lacnad ku dhacday wey waa raxmadda ilaahay oo laga fogaado wey ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala daalika midkaas laga soo sheekeeyey min ambaa'i alquraa magaalooyin wararkood buu ka ahaad khabar weeyaan naqusuhu waan aqsoonaynaa calayka dushaada khabarun bacda khabar daalika kaasi min ambaa'i alquraa wey naqusuhu waan nuqsoonaynaa calayka dushaada minhaa waxaa ka mid a magaalooyinka tuulooyinka ah qaryadahaas qaa'imun mid taagan dadkiisi baa dhammaaday dhismihiina waa taagan yahay magaalo cidlo ah laga qaxay oo dadkeedii baaba'ay kuwa dhismihiina taagan yahay dadna aan lagu arag minhaa qaa'im wa xasiidun baa ka mid a xasiid bimacnaa maxsuud waa ficil bimacnaa mafcuul wa xasiidun maxsuudun yaa ayaa ka mid a mid kharaab ah oo sida balka iyo dalaga iyo beeraha marka la jafo oo la jaro oo kale oo kale laga dhigay maxsuud mid la gooyey mid taagan iyo mid la jaray oo yaal dhulka baa ka mida ilaahay wuxuu yidhi wamaa dalamnaahum annagu maanan dulmin walaakina dalamuu waxay dulmiyeen anfusahum naftooda ayay dulmiyeen famaa aqnad ma deeqin canhum xaggooda aalihatum ilaahyadoodii asnaamtoodii allatii taasoo yadcuuna ay caabudayeen min duuni illahi ilaahay sokadiisa min shay-in waxbana kama tarin waxba uma qaban wey lamaa waqtigii jaa-a uu yimid amru rabbika rabbiga amarkiisa iyo qadihii ilaahay cadaabkoodii lasoo fasaxay wixii asnaam iyo balaayo ay caabudi jireen waxba uma tarin wamaa zaaduu umana ziyaadin hum iyaga zaaduu war waxaa wooda ku ridaa asnaamta wamaa zaaduu asnaamtaas iyo ilaahyadaa baadilka uma kordhin hum kuwii caabudayey wamaa zaaduuhum hayra tatbiibin bitaa-ayn hayra tatbiib halaag iyo khasaaro waxaan ahayn uma kordhin kuwee baa kordhinay wamaa zaaduu asnaamtii uma kordhin hum gaalada uma kordhin hayra tatbiibin khasaare waxaan ahay iyo hoog uma kordhi hayra tatbiibin wakadaalika sidaas halaagaas iyo qabashadaas oo kale saasoo kale buu akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisu ahaatay idaa akhada ilaahay markuu qabto alquraa magaalooyinka magaaladaas ka derbigaa dhisan alquraa ahlalquraa magaalooyinka ehelkooda marka la halaagayo ilaahay qabashadiisu waa sidaas walxaliya iyaduna daalimatun ay tahay mid daalimada qaryo daalimaa waa maxay ehelkeedaa daalimada akaabira mujrimiiha liyamkuruu fiiha bidaayata hadihi alaaya sidaas baa macnaha idaa akhada alquraa wahiya daalima aayadda waxaa ku sugan buu yidhi uluusigu qofka daalimkaa digid loo digayo wax aan qarsoonayn xadiidkuna wuxuu ahaa in allaha la yumlii lilaalimi ilaahay daalimka waa u kortaa xataa idaa akhadahu lam yuflitu markii ilaahay qabto ma sii daayo deedna aayaddaanaaba la akhriyaba ina akhdahu ilaahay qabashadiisuna aliimun weeye mid xanuun badan shadiidun daran darnaan badan wey ina fii dalika kaa dhexdiisa laayatan aayad iyo cibro weyn baa ugu sugan liman qofka khaafa ka baqaya cadaaba alaakhirati aakhira cadaabkeeda kee hadde ina fii daalika waa qisooyinkan lasoo sheegay akhbaartan layna siiyey ummadaha sida loo halaagay kuwooda xumaa aayad iyo cibra ugu sugan liman qof khaafa ka cabsanaya cadaaba alaakhirati aakhira cadaabkeeda waa baqaya qofkaas aakhira cadaabkeeda ka baqaya markuu qur-aanka ilaahay akhriyo ummadaha waxay la kulmeen iyo sida ambiyada ilaahay diinkiisa uga hor yimaadeen cibra ugu sug daalika midkaasina yowmun waa yowm yoomkaasoo majmuucun loo soo jamcinayo lahu isaga annaasu dadka isaga mafcuul baa annaasu qaadanaya yacmalu ka camali ficli majmuucun lahu isaga loo soo jamcinayo loo soo uruurinaya annaasu waa maalin dadka lasoo lasoo uruurinayo xisaab baa loo keenaya hawaab iyo ciqaab inay helaan baa loo keenaya wadalika kaasina yowmun waa yowm yoomkaasoo mashhuudu la xaadiro waa maalin ay soo xaadirayaan ahlu samaa'i wa ahlu lard walawaluuna walaakhiruun kuwii hore iyo kuwii dambe ibnu cabaas wuxuu yidhi mashhuudun yashhaduhu lbaru walfaajiru mid xun iyo mid wanaagsanba meesha waa lagu dhany waa lagu dhanye ilaahay wuxuu yidhi wamaa nuakhiruhu ma gadaal marinayno maalinkaa isagaa madi marinayno ilaa liajalin ajalun baan u gadaal marinaynaa macduudin macduuda ajal tirsan time iyo taariikh ilaahay ugu talagalay un baan u gadaal marinaynaa wamaa nuakhiruhu ilaa liajalin macduudin qolo kasoo dhah muu yimaado ma ma la keeno laga yeeli maayo waqti ilaahay ugu talagalay baa jira kana hormari mayo kana gadaal marin mayo laakiin yowma maalin yati uu imaanayo yoomkaasi yati hada alyowm maalinka yoomkaasi imaanayo laa takalamu nafsu nafna ma ma hadlayso ilaa biidni ilahay idinkiisa mooyaan laa takalamudan baaba ku camal fales laa takalamu nafsu nafi ma hadlayso yowma yati maalinkuu imaanaya yoomkaas ilaa biidnihi ilaahay idankiisa mooyaane fa minhum khalaa'iqdii waxaa ka mid a iyo dadkii meesha taagnaa mowqifka ah shaqiyun mid ayaan daraystay oo ahlunaar ah iyo wa saciidun saciid mid liibaanay oo ayaansaday fariiqun fi ljannati wfariiqun fi saciir suuratu shura aayadda toddoba ilaahay wuxuu yidhi dadku waa laba qolee fa ama aladiina kuwa shaquu shaqiyoobay ahlu naarka ah shaqaawadu u hormadhay fa fi naari naar dhexdeed bay ahaadeen dhe naar dhexdeed salkeeda halkaas ku jiraan lahum waxaana u ahaaday fiihaa naartaa dhexdeeda zafiirun baa u ahaaday iyo washahiiqo labadaa cod bay leeyihiin zafiirun wa shahiiq dameerka codadkiisay ka mid yihiin markii dameerku qaylinayo codadka ka yimaada isku si maaha fa minhum shaqiyun baa ka mida iyo wasaciid faama aladiina shaquu ilaahay cilmigiisa kuwii shaqinimadu ugu hormadhay fa fi naari lahum waxa u ahaaday fiiha naarta dhexdeeda zafiirun sow daran oo xoog badan sawaxan qaylo ah iyo washahiiqun sow daciifa dameerkaa lagu yaqaanaa marka u horaysa qaaq xoog badan buu ku dhufanaya marka dambana qaqqaq buu kusoo dhammaynaya oo soo gogoynaya marka marka dambena mid daciifoo saasa bay leeyihiin marka horena taa hore oo xooga badan bay nimankaasi leeyihin dadka ahlu naarkaa wey haddii la yidhaahdo maalinkaa laa takalamu nafsun ilaa biidnihi qur-aankana meelo kale lagu sheegay yowma taatii kullu nafsin tujaadilu can nafsihaa aayad kaloo iyana dhahaysa gaaladu maray hadlayeen ilaahay laga xikaayoonay waa lihi wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiinay waaba hadleene wax hadlayana ma jiraan waxaa looga jawaabaya qiyaamadu waxay leedahay mawaadin mukhtalifa meelo badan oo la marayo oo xafiisyaadoo bay leedahay meelahaas marka qaar hadal ma awoodi karaan dhibaatada jidha qaar waa doodayaan qaar waa hadlayaan waa kala duduwan yihiin lahum fiihaa zafiirun wa shahiiqun markaas zafiirkaa hore tardiidu nafsi fi sadr laabta nafas fi laabta baa codkii saas lagu celcelinaya markaasaa feerihii inta saas u buufsamaan waa markaa codkii xoog laa soo baxay lahum fiiha zafiirun wa shahiiqun khaalidiina xaalay ku yihiin xaalay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda naartaas maa daamat isamaawaatu samaawaadku intay daam yihiin iyo walardu ardooyinku meesha haddee samaawaad iyo ardooyin maba joogaane markaasi waa carabta caadadeeda waxaa ka mid a shayga joogtada ah waxay iskaga sifeeyaan dawaam waxay iska dhahaan haadaa daa'imun dawaamo samaawaat weliga waa jiraya ku dhahay sheegan kaa dhammaan mayo inta cirku joogo dawaamo samaawaati walard iska kaa dhahaya marka maadaama ama adduunkaba intay cir iyo dhul jireen muddo la-eg khaalidiina fiiha maa daamat isamaawaatu walard taasna waa la yidhi ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaa wuxuu doono mooyaane istinaha waxaa leeyahay ahlutawxiidkii oo lasoo reebay wey naarta dee laba qolaa gelaysa dad aan iimaanba lahayn oo ahlu naar ah iyo dad khaldamayoo dembi loo hayso naarta lagu soo dahirayo ilaa maa shaaa rabbuka dee man shaaa ciddii ilaahay doono oo ahlu tawxiid ahaa muddo kastaba naarta ha ku jireene akhiiran marka dambe waa laga soo saarin ma aalkooduna jannow noqonaya ilaa maa shaaa rabbuka nabigaa u shafeecaya calayhi salatu wasalaam wixii iimaan ku dhintay bishafaacati sayidi اlmursaliin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed baa u ergeynaya jannadaa ilaahay markaa gelinaya waxaa lahayaa dibtum fadkhuluuhaa khaalidiin waa habboonaateene gala idinkoo ku waaraya weliba ina rabbaka nabiyullaahi muxamedow rabbigaana facaalun mid farid badan weeye limaa yuriid wax allaalihi wuxuu doono ina rabbaka facaalun limaa yuriid yafcalu maa yuriid wuxuu doono ilaahay samaynaya wuu naxariisan wuu cadaabin cid ku qabsan kadha ma jidho kanaa naarta geysa maa jannada geysa iyo kaa jannada geysa maa naarta geysa addoommadiisi weeyaan walaa raadda liqadaa'ihi qadaha ilaahayna cid ka hor imaan ka dhah ama diidi ka dhah ma jidho oo dhihi ka dha waa annagu maana qaadan kuma qancin rafcaan baan ka qabnaa cid dhihi ka dhah ma jidho iyagana sidaa weeyaan xaalkoodu waa sidaas waxaa la tilmaamayaa dadka ahlu jannaha ah inay jannada ku waarayaan dadka ahlu naarkana oo gaaladaana naarta ku waarayaan haabitun maqduucun bihi binnusuusi alcadiida arrin sugan nusuus badanna ku timid weeye istinahan suuraddan ku jira baa kuu soo haray usluubka qur-aanka oo tusinaya cala hubuuti walistimraar waa maxay arrimahan oo dhan ilaahay mashii'adiisa ku jiraan ilaahay mashii'adiisa wax ka baxsan shay ka bixi karaana ma jiro taasna halkaasaa la dhigay darsigeenu intaas ku egayahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab